bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kastaa joogtaan iyo si walbo aad noo maqashaanba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka sac raadiaha dalsan ee magaalada muqdisho
boqol sagaashan iyo toddoba dal ayaa ka jirta caalamkao dhan goormaad kala baratay laba sano ka hor markaannu xidhiidhka la wada lahayn baan kala bartay oo hadda wax xiriira miyaanu nagala dhaxayn eritereya iyo gadar oo keliyaynu hadda xidhiidh la leennahay
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeenimo khamiis ay sii bixeyso jimco ayaana soo gelaysa taariikhdan waxa ay ku beelan tahay afarta bisha agosto sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobada iyo macluumaadka caawa barnaamijka wareegga wararka dalsan ee magaalada muqdisho aan kusoo qaadan doono idinkana aad ku dhegeysan doontaan hadduu eebah raalli ka noqdaan waxaa qayb ka noqon doona maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dhageystay dacwadda rag loo heysto inay ka mid yihiin al-shabaab kuwa ay ku jiraan rag ajaanib ah iyo soomaali swedish waan soo gibi doonaa saaxiibyaal dhinacyada ka qaybgalay dhegeysiga dacwadda raggaas loo heysto kamid ahaanshaha al-shabaab iyo qarnada u dooday waxa ay ka yihaahdeen iyo go-aanka maxkamadda qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona caawa barnaamijka wareegga aad ku maqli doontaan saaxiibyaal maamulka somalilan ayaa faray ciidamada inay ka hortagaan mudaharaad aan sharciga waafaqsaneen oo ay sameeyaan xubnaha mucaaradka kadib markii ay isku khilaafeen arrimaha ku saabsan doorashooyinka somalilan xubnaha mucaaradka ayna si weyn ugu biididan in xukuumadda ay samayso muddo kororsi had wakhtigii loo gaaro xilliga doorashada waan soo gabi doonaa saaxiibyaal wasiirka arrimaha gudaha waa maamulka hirshabelle waa maamulka somalilan ayaa arrintaasi ka digay waxaa kaloo maqli doontaan caawa barnaamijkeena qayb ka noqon doona allah u naxariistay weriye cali muuse cabdi oo ka mid ahaa wariyaasha sida weyn loogu yaqaanay soomaaliya lana soo shaqeeyey warbixinno caalami ayaa si kadiisa maanta u geero dalka talyaaniga taariikhda iyo warbixinoleedka markaa ku saabsan wariyahaasi ayaan caawa soo gubi doonaa waraysi ku saabsan waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijkeena qayb ka noqon doona quusas ka soo barakacay abaaraha ka jira gobolka shabeellaha dhexe ayaa soo gaaray deegaanka gubadley ee magaalada muqdisho maamulka ayaa sidoo kale ka hadlay baarkacayaasha oo markaasi mikrofoonka daltan la xaqaadana waxa ay sheegeen in ay markaasi dareemayaan cabasho iyo baahi weyn ay qabaan in markaa lala soo gargaaro gargaarna ay u baahan yihiin dowladda federaalk ee soomaaliya ayaana markaasi ka codsadeen in markaa caawinaad ay la soo gaaraan waxaa kaloo maqli doontaan caawa barnaamijkeena qayb ka noqon doona booliiska soomaaliya iyo nabad sugidda gobolka banaadir oo si wajirah u sameeyey howlgallo qorsheysan oo markaasi ay ka sameeyeen xaafado ka mid ah magaalada muqdisho howlgalkaas waxyaabaha markaasi lagu soo qabtay shakhsiyaadka falalka amni darada ka geysanaya magaalada muqdisho iyo digniin loo jeeday ay maqli doontaan waxaa kaloo idiin soo gubi doonaa barnaamijkeena caawa qayb ka noqon doonaa golaha wasiirada magacaaban ee xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa markaas waxay muqdisho ay ka bilaabeen kulmada siyaasadeed ay la qaadanayaan mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya si ay ugu helaan codka kalsoonida maadaama guux weyn oo ku saabsan in ay xildhibaanadu ay meelmarin doonin golaha wasiirada magacaaban ay soo baxday si weynna laiskugu dhexmaray xubno ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo xildhibaana ka tirsan ayaana ka hor yimid durboba dhali culusna u jeeday ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre iyo xukuumaddiisa oo magacawday qodobadaasi wuxuu soo kordha caawa ayaad maqli doontaan oo barnaamijkeena qayb ka noqon doona anigoo cabdinaasir maxamed maxmuud ee barnaamijka soo saara halkan idinkala socodsiin doonaa cabdihaab cabduqaadir xasan ayaa farsameynaya kusoo dhawaada mar kale barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka sac raadiha dalsan ee magaalada muqdisho
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooyey ayaa dalagii noo beeray dadku laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga issullayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
hagaag saaxiibyaal habeen wanaagsan ayaan hawdan kale yahay barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacadaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad degeysanaysaan qeybaha ugu horreeya barnaamijkeena caawa ayaan gudagelaynaa qodobo kala duwan hordhac barnaamijka aad kusoo maqasheen ayaa inoo soo socda waxaase ku bilaabanaa saaxiibyaal kulmada siyaasadeed ee markaasi eh, la qaadanayaan mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya golaha wasiirada ee magacaaban ee xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo markaa lagu dhawaaqay taa oo markaa keentay in ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre golihiisa wasiirada uu ku wargeliyey inay codka kalsoonida ay ka raadsadaan mudanayaasha si markii baarlamaanka kala fadhiga u furmo oo la iskugu dayo ama markaa ay bilaabato meelmarinta aysan qalqiil u gelin ama markaa diidmo ah in xildhibaanadu ay diidaan in ay ansixiyaan golaha wasiirada cusub ee ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxaa isdabajooga markaasi magaalada muqdisho ee kulmada ay ugu socdaan wasiirada magacaaban xukuumadda ee xildhibaanada golaha shacabka waxa ayna wasiirada ay raadinayaan inay codka kalsoonida ay helaan kulmada shalay ayaa ay soo bilowdeen waxa ay markaa ka dambeeyeen kadib wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre uu ku wargeliyey wasiirada cusub ee magacaaban in markaas ay codka kalsoonida siday u helayeen ay ku helaanba xildhibaanaduna ay ka raadsadaan qaar ka mid ah golaha wasiirada magacaaban ayaana soo bandhigayay kulmo gaargaara oo ay la yeelanayeen xildhibaanada ku matala golaha shacabka kuwaas oo kale ah wasiirka gudaha ee magacaaban axmed macalin fiqi wasiirka duulista hawada fardoose cigaal wasiiru dowlaha wasaaradda qorsheynta cabdirashiid jire qalinle iyo sidoo kale wasiiro kale oo xukuumadda magacaaban ka tirsan waxaa kaloo ka mid ah wasiirta diinta iyo waqaafta xukuumadda federaalka ee soomaaliya ee magacaaban mukhtaar roob wacli abu masuur oo qudhiisa kulmo siyaasad la qaatay qaar ka mid ah xildhibaanada markaasi ku matala baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ee laga soo doortay maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii lagu dhawaaqay golaha wasiirada xukuumadda magacaaban ee wasaare xamse cabdi barre in ay kulmada la qaataan mudanayaasha golaha shacabka waxaa soo shacab baxay warar iyo guux iyo abaabulkan ah xildhibaanada dhexdooda oo la sheegay in markaas ay ka biidiidayaan ama ay markaasin doonayn in ay ansixiyaan golaha wasiirada magacaaban ee wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre guuxaas tani markuu bannaanka usoo baxay ayaa markaas ra-isul wasaaraha la sheegay in uu ku wargeliyey golaha gulihiisa wasiirada in ay wasiir walbaba uu markaa xildhibaan ku matalo golaha shacabka uu la kulmo islamarkaana uu ka codsado in markaa ay meelmaryaan ama codka kalsoonidaba uu baarlamaanka siduu uga helaa ay markaa ay arrintaasi ay kala shaqeeyaan lama oga baarlamaanka federaalka ee soomaaliya xildhibaanada in markaas ay diidmo ay kala hormaan doonaan golaha wasiirada ee magacaaban iyo haddii markaas ay ansixin doonaanba waa su-aal taagan oo la isweydiinayo sida ay wax u dhici karaan haddii ay dhacdana in xildhibaanadu ay ka biididaan in ay malmaraan golaha wasiirada cusub waxay noqon doontaan tallaabo kale oo caqabad ku ah xukuumadda iyo geedi socodka ee wasaaraha cusub ee soomaaliya xamse cabdi barre xukuumaddiisa uu ugu magac daray daan qaran oo uu sheegay in markaasi si weyn ay ugu shaqeyn doonto arrimaha ku saabsan eh, dalalka ah iyo wax markaasi muhiimadda ay u leedahay dadka shacabka soomaaliyeed dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo dhoweeyay golaha wasiirada waxaase dadka inta badan ay si weyn ay uga hadal hayaan ah, magacaabista golaha wasiirada kadib in maamul goboleedyada iyo weliba xubnaha kale ee mucaaradka ah ee weli aysan ka hadlin golaha wasiirada cusub ee magacaaban ayagoona siyaabooyin kala duwan xiliyada hore loo falanqeyn jiray maamul goboleed ilaa hadda madaxda maamul goboleeda ma jirto madaxweyne markaa ka hadlay ama soo dhoweeyey golaha wasiirada cusub ee wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre waan kusii soconaynaa qodobada hordhac barnaamijka caawa aada hore ugu soo maqasheen markan haddii aan eegno xukuumadda somalilan ayaa markaas ka digtay in ay dhacaan banaanbaxyo ama mudaharaado waaweyn oo looga soo horjeedo maamulka eh, talada haye ee muuse bihi cabdi waxayna sheegeen in banaanbaxaas uusan waafaqsanayn sharciga mucaaradka ayaa qorsheynaya maalmaha soo socda in magaalada hargeysa caasimadda maamulka somalilan iyo magaalooyin kale ee somalilan ka tirsanba in ay ku dhigaan mudaharaado waaweyn ay kaga soo horjeedaan eh, ninka talada haya ee muuse biixi cabdi waxa ayna sugeen hanaanka uu wax ku maamulayo ee ah doorashooyinka kusoo fodle maamulka somalilan waxa ay ka digayaan muddo kororsi waqtiga loogu talagala doorashada haddii la gaarina in muddo kororsi kale uu ka dhawaaqo madaxweynaha maamulkaasi muuse biixi cabdi waxaa dhinaca kale maamulka ay ka digeen in mudaharaadadaas oo sharci darada ay ku tilmaameen in ay magaalada ka dhacaan wasiirka arrimaha gudaha maamulka somalilan ayaa markaasi jir- shir jaraa'id maanta ku qabtay magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan waxa uu ka digay mudaharaad eh, sharci darro ah oo somalilan ka dhaca wuxuuna xukuumadda iyo sidoo kaleente maamul ciidamadaba faray in ay ka hortagaan mudaharaadadaasi marka ay qorsheynayaan xubnaha mucaaradka waa kan wasiirka arrimaha gudaha oo shirkiisa jaraa'id ku faahfaahinaya
xaafadeed ku saabsan arrimaha maxaanku dhahdaayay ku saabsan ee ayaamaha la wado muddada socday arrintii maxaanku dhahdaayay doorashooyinka waxaynu la soconnaa in xusbiyada mucaaradkiihi ay shaaciyeen inay doonayaan inay qabtaan mudaharada marka ugu horeysa mudaharaadkeennu dastuurkeennu waxa uu oggolaanayaa oo ka mid a xuquuqaha aasaasiga ahee dadku ay leeyihiin inay maxaanku dhahdaye qofka mudaa- muwaadinkii inuu xaq u leeyahay in uu waxna doortan lana doortan waa laba inuu qofka mudaaraadka qofka muwaadinka kay xaq u leeyahay inuu mudaharaado ama mudaharaad abaabulo ama ka qayb galo wuxuu dastuurkeenu oggolaanayaa in haddana qaabka mudaharaadka loo sameynayaa uu noqonayo mid waafaqsan xeerka xeerka horena anigu waan u sheegay iminka maantana waan sheegayaa waxa weeye xeer kasta oo dalka lagu maamulayo xeer kasta oo maxkamaduhu ay ku dhaqmayaan xeer kasta oo wasaaradaha heer gobol iyo heer degmooyo heer qaran wax lagu maamulayaa wuxuu ka dheegmayaa dastuurka xeerkan dastuurka ka dheegmay waxaa la yidhahdaa xeerka koob iyo kontonaad labada kun laba iyo toban xeer number fifty one twenty twelve xeerkaasi markaa waxa uu qeexayaa xanaanka iyo qaabka loo dhigayo eh, mudaharaadka Eh, mudaharaadka cidda mudaharaadaysa ilaahay xad waxaa la tixgelinayaa Ehm, oo loo adeegsanayaa meesha mudaharaadka lagu qabanayo deegaamada dadka shicibka ay isugu yimaadaan caafimaadka guud deganaanshaha dhaqanka wanaagsan kala dambeynta iyo nabadgelyada meelahay ka sugmayaan ama dadku ay isugu imanayaan ayaan la ogoleen inay mudaharaadku ka dhigmo mudaharaadka cidda qabanqaabinaysa xeerka number fifty one twenty two alif artifikiisa tobnaad faaradihiisa koobaad iyo labaad iyo saddexaad iyo afraad artikelkiisa koob iyo tobnaad artikelkiisa labiyo tobnaad saddex iyo tobnaad iyo afar iyo tobnaad ayaa qeexaysa xanaanka loo dhigayo mudaharaadka xanaanka mudaharaadka loo dhigaya waxa weeye cidda mudaharaadayaasha ee qabanqaabinaysa saddex maalmood ka hor intaan mudaharaadka la dhigin waxay ka soo codsanayaan wasiirka arrimaha gudaha guddoomiyaha gobolka guddoomiyaha degmada ama sida loo yaqaano duqa degmada inay ka codsadaan inay mudaharaad dhigayaan sababtay u dhigayaan tirada ay ku dhigayaan inta saacadood oo mudaharaadkoodu soconayo goobta ay doonayaan goobta markaa cidda authority-ga loo soo weydiistay ayaa bixinaysa goobtaa goobtaasi suuragal maaha shicibkee dadweynahay ka dhaxaysa ganacsi baa ka socda caafimaad baa ka socda waxbarashaa ka socda kanaa ka socda marka lagu heshiiyo halkaasay tegayaan tiradooday sheegayaan biliiskaa loo sheegayaa halkaasaa lagu ilaalinayaa ayaga ciddi kale dadana laga ilaalinayo su-aasha meesha taallaa waxa weeye mudanayaasha labada xusbi hogaaminaya ee mucaaradka ee laba jeer qaarkood saddex jeer ay isu soo taageen musharaxa madaxweyne ee ay ku jiraan dowladihii somalilan soo maray dad golayaasha wasiirada ka soo qayb galay mudaaharaad aanay cidna u sheegin oo hanjabaadi ku jirto oo fowda ku jirto oo nabadgelyo ku jirto ayaanu dhigaynaa berritana waxaanu u tartamayna waxaanu doonayna inaanu dalku madaxweyneyaal ka muuqano labadaasi isma hirgelayaan arrinta imika taalaana waxa weeye ninka berrinta doonaya inuu dalka maamulo doonaya inuu maantana sharcigiisa uu kusii socdo ee maanta sharci darrada ka wada inaanay taasi ahayn meel uu kusii socdeen la doonayo in dalkan somalilan in laga sameeyo mudaaharaad waxaan doonayaa anigu imika maanta waxaan u sheegayaa dhammaan amniga ciidamada amniga ee jamhuuriyadda somalilan ee noocyada kala duwan inaanu dalka ka qabsoomi karin mudaaharaad aan sharci ahayn mudaaharaadka sharciyadoodisa ay u maraan ee laga wada hadlo ean horena u sheegnay waxay u yeelanayaan xaq ciidankuna wuxuu ilaalinayaa iyagiiyo mudaaharaadkooda wasaaraddan may soo weydiisan badhasaa may weydiisan guddoomiye degmad may soo weydiisan waxaanaanu ka warhaynaa in mudaaharaadkan loo sameynayo si aan silmi ahayn waxaanu ka warhaynaa wax fara badanaan sharciyadda ogolayn in maxaanku dhahdayo la ururinayo waxaan leenahay markaa cidna xaqeeda distoorigaa loo diiday cidna loo ogolayn maayo waxaanay xaq distooriga u lahayn anigaan lay ogolaanaynin madaxweynaan loo ogolaanaynin xusbi macaaridan aan loo ogolaanaynin arrinka labaad ee laga mudaaharaadaya waxaa weeye ururada siyaasiga ah ee hadda furmaya inaan la furin ururada siyaasiga ah xeerkaasaa qeexaya xeer number fourteen twenty twelve xeerka lambarkiisu yahay afar iyo toban ee labadii kun iyo labaiyo tobankii baa furmaya saddexda xusbi qarinay maanta jira kaasay kusoo baxeen xusbiga laahda ucid iyo xusbiga laahda wad kulmiye oo kuwii labadii kun iyo labadii doorashooyinkii ugu horreeyay loo kala gabo markaa ka soo galay iyo xusbigii la odhan jiray udub ee dalka u horreeyey saddexda waxay ku soxeen xeerka intaa intii ka dambeysay golaha wakiilada iyo golaha guurtigu waxay ansixiyeen inay maxaanku dhahdaayey ay ansixiyaan xeerkan kaabisiyo la furo ururada siyaasiga dabadeedna saddexda ugu sarreeya ka soo baxan ay tobanka sanee dambe dalka ka noqdaan xusbiyada qaranka arrintaas waxay ka dambeysaa dadka muwaadiniinta ee siyaasiyiinta ah ee qaranka ka tirsan ee saddexdaa xusbi midna ahayn ayaa aragti keenay odhanaya xusbiyadii siyaasiga ahaa dadka uma sinna saddex xusbi oo qura miro beri ku haysta hadda maanta xeerkan madaxweynuhu markii uu gudbiyey golaha dugooteeda baarlamaanka ee golaha baarlamaanka uu loo gudbiyey oo gudbiyey maxkamadda sare maxaanku dhahdaayey sagaal iyo labaatan mudane oo guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka iyo ay qoraal gudbiyeen ayaa waxaa kaloo qoraal gudbiyey afar iyo labaatan mudane oo kuwa iminka xusbiyada ururada sameeyey ah afar iyo labaatankaa mudane ayaantii horena waan caddeeyey haddana iminka halkanaan idin siinayaa waa ka sawiranaysaan qoraalkii maxkamadda maxkamadda sare qoraalkii sagaal iyo tobanka mudane way iska leexisay waxay tihi xeerkiinu ma dhamma qoraalkii afar iyo labaatankii mudane ayay kusoo maxaanku dhahdaayay ayay maxkamadda dastoorigii qoraalkoodii ayay qaadatay qaraarkiina ciday xukuntay ee ay u dirtay waa iyagii dabadeedna maxkamaddii dastooriga ahaa waa tanoo ku socota dacweynaya dacwoodayaasha kale ah ku socota dacwoodayaasha kale ah cabdilaahi xuseen iimaan waa darawar ismaaciil maxamed hure waa buubaa cabdisalaam yaasiin maxamed mujaahid cabdisalaam yaasiin waa ragga esalama asaasay maantana ragga ururada furanayuu ka mid yahay cabdi cali jaamac سعاد إبراهيم عبدي وينتي مشاركون دقيق سعدي أحمد موسى عبد الناصر محمد شريف عبد السمد محمد عسن محمد عثمان يوسف عبد العزيز محمود عبدي محمد أحمد عثمان أحمد علي قيب سليمان إبراهيم أحمد مصطفى عبد عيسى أحمد علي حيستان waa maxamed cali hayste maxamed cali hayste farxaan cali maxamed maxamed xuseen caydiin maxamed xaaji maxamed xursiin xamse xasan axmed axmed cali faarax saleebaan daahir cabdilaahi ayaan axmed xaashi muna xuseen khaliif axmed maxamed ciise hablo iyo iyo ragba horweynayo mudanayaal intaasaa gudbisay maxkamaddina qaraarbay soo saartay qaraarkii maxkamadda ay soo saartay mudanayaasha labada xusbi qaran waxay ku dacwoonayaan qaraar maxkamadeed doorasho laguma qaban karo dastuurka qaranku sida uu qeexayo waxa uu leeyahay qaranka somalilan nidaamka lagu xukumaya ee ay dowladnimadiisa ku dhisan tahay waa saddex dhardhaar waxa weeye baraanjka fulinta iyo ka xeerdejinta iyo ka maxaanku dhahdaayey garsoor distoorka qaraarada maxkamadda sare ee maxkamadda distooriga ah waaxda garsoorka waxa wax kaga qoraya distoorka qodobka toddobiyo sagaashanaad iyo sideed iyo sagaashanaad iyo sagaal iyo sagaashanaad boqolaad boqol iyo koobaad boqol iyo labaad bilaa maxkamad sare ilaa maxkamad xuse functionistooda intaasu maxaanku dhahdaayay ayuu ka qoriyay garsoorka wixii intaa ka dambeeya halkaasuu ka bilaamayaa xeerdejinta maxkamadaha ciidamada maxkamadaha ayaa halkaa maraya maxay ay leeyihiin qodobadaasi qodobadaasi waxay leeyihiin qaraarka maxkamadda dastoorigaa ka soo baxaa wuu ka madax bannaan yahay labada maxaanku dhahday garabee kale ama labada waaxood ee kale ee ama labada tiir ee kale ee qarannimada somalilan waaxda fulinta uu madaxweynuhu madaxda ka yahay iyo maxaanku dhahdaayey waaxda maxaanku dhahdaayey xeerdejinta gaar ahaan madaxweynuhu isaga waaxda uu madaxda ka yahay waxaa lahada executive branch waaxda fulinta xaqba uma laha waa meelaha qura ee aanu madaxweynuhu awood distooriya iyo mid sharci ka dhigmay midna aanu u lahayn go-aan maxkamadda ka soo baxay inuu maxaanku dhahdaay inuu joojiyo inuu hakiyo dacwada haddii ay jirto waxaa dib loogu celiya maxkamadda annagu markaa waxaan leenahay xukuumadda somalilan amniga guud ee somalilan oo uu qeexayo xeerkan fifty one twenty twelve ciidamada baliiskiina ay ka hadleen xaq waxay u leeyihiin waajibaadka distoorku farayaana uu yahay qofka muwaadinkiihii intuu ku sugan yahay gudaha xuduudda distoorka iyo sharciyadda somalilan ciidamada boliiska iyo ciidamada amnigu waxay ku taakuleynayaan howlaha muwaadinkaasi uu leeyahay xayndaabka distoorka iyo xeerka nabadgelyada guud markuu dabadda uga baxana waxay ku soo celinayeen xeerkaasoo tallaabo sharciya bay ka qaadayaan
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaa simikaarka shirkadda isgaadhsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runtaa beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited a yaa taas waaba sababtaan u sii dhus sim jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda ha hadool waa ha ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afargees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaadhsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salugla'aan ku isticmaal
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tagoo badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbatoo kaadiriin cilmilaa barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararkaa miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal Dalsan Radio.
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo mar yanay martidaa soo socotay qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtay
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo qolay tahay Haa.
maraq digaaga jimbo haa ciidan qumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale Eh.
isaguun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amiira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
hagaag saaxiibyaal weli waxaad la socotaan oo degeysanaysaan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraadiha dalsan ee magaalada muqdisho qeybaha dhexe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay allah u naxariistee wariye cali muuse cabdi oo ka mid ahaa wariyaasha sida weyn looga yaqaanay soomaaliya lana soo shaqeeyey warbaahinno caalami ah ayaa sikiisa ugu gerido dalka talyaaniga waxaana ka tacsiiyey gerihiisa madax kala duwan waxaana ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud sidoo kale bahda warbaahinta ayaana markaa qudhowda ka tacsiiyey gerida allah u naxariistay wariye cali muuse cabdi haddaba taariikhdiisoo kooban waxaan ka wareysanay cabdul ibraahim garyare waxa uu warmay waryahayga maxamed cabdi xasan iidle
allah u naxariisto cali muuse cabdi geeridiisu waxay usoo gaartay anoo telefoonkiisaan wacay marka dee si caadi aan u wada xiriiri jirna mar waliba waxaan marka telefonkiisa aan qabtay iga qabtay oo markii ugu horreysay xaaskiisa iina sheegtay markaasi in uu cali muuse cabdi xalay si nabada ku seexday saakana dee isagoo oo geeriyooday oo naftu ka baxday ee lagu waabariistay taasoo haddee anna lama filaan ugu ahayd laftigiisuna geeridiisu lama filaan dadkao dhan ay ku ahayd sidaasaan ku ogaaday ee wax kale oo oo oo aan ku ogaaday ma jirto iyadaana ii xaqiijisa xaaska waayahay marka ee, wax xanuun ah iyo xaalad ee, haysay ee, geridiisa ka hor xalay ee, ma kula wadaagto
niyo wax xanuuna ma haynin ee, waa caafimaad qabay ee, xalayba si nabada hay maaragtay ku casho tageen nabad ugu soo noqdeen baryahan baa isaga carruurtiisa xaaskiisa ay la joogeen talyaanigu baryahay dambe ku noolaa oo ay ugu yimaadeen nabadu inay kusoo noqdeen nabadu ku seexday dee waxaan waxay iska ahayd wax lama filaan oo hal mar mudnaa iska istaagay sidaasuguna geeridii saak loogu waaberiista ma ahee xanuun hayey oo geeri loogu saadaalin karo ama looga cabsi qabo ma jirin waa gartay ee, si kooban ee, cali muuse cabdi ee, kumuu ahaa cabdi weli intaa ka taqaano
cali muuse cabdi haddii aan soo koobo inkastoo barnaamij weyn oo aan qaban doono looga sheekeyn doono taariikhdiisa wuxuu ahaa mid ka mida wariyaasha soomaalida marka lasoo hadal qaado saxaafadda madaxa banaan dadka ugu magaca weyn burburkii kadibna wuxuu ahaa raggii dee wakaalada waaweyn kasoo shaqay b b c du ka shaqaynaya muqdisho u joogay wakaalada wararka talyaanigu isagana sidoo kale soomaaliya uga warrami jiray ka shaqaynayay markii dambe wuxuu ugu waktiga dheeraha uu ka shaqaynayay a f b oo iyadana wakaalad kale oo laga leeyaha wadanka faransiiska ilaa uu ka gaarayay dib waktigiisa howlgabka oo weliba uu ahaa ninka ugu fadhiida nairobi iyo xamare iyo etoobiya iyo geeskan oo dhan markii dambena hadda wuxuu xaalada caafimaad ugu wareegay wadanka talyaaniga oo hadda ah meesha uu ku geeriyooday dee saxaafadda marka lasoo hadal qaado dadka ugu waaweyn oo jiilka burburka kadib soo kacayna gacanta siiyey saameyn weyn oo ballaaranna ku lahaa samafalo soomaaliyeedna uu ahaa cali muuse taariikh ballaaran oo saxaafadeed iyo mid samafalba waa lahaa
dhinaca kalena maxkamadda ciidamada qalabkiisa ee soomaaliya ayaa maanta dhigisay dacwadda rag markaasi loo haysto in ay ka mid yihiin dagaalamayaasha al-shabaab waxaana raggaas ka mid ah ajaanib u dhashay dalka tanzaniya iyo nin soomaali sweden ah waxaana markaasi dhegeysi maxkamadda soo xaadiray shakhsiyaad kala duwan oo ka mid ahaa rag markaa difaacayay oo qarano u ahaa iyo markaa dhinacyada xeerlaalinta oo ugu dambeyntii go-aan laga soo saari doono sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabkiisa cornel xasan cali nuur shuute waxaa kaloo oo markaas xeerlaalyaha guud ee ciidamada qalabkiisa janaal cabdullaahi buule kameyne uu xaqiijiyey in raggan ay galeen dambiyadii markaa lagu soo oogay in ciqaabtu qalantana markaa la marsiiyo
ismaaciil oo waktigaas lala joogay ya south africa utagaa laygu yidhi markaan raadiyey waxaana qiyaasayaa inuu qorshahan south africa hadda uu ku tegey uu ninkan wax la ogaa marka aan maskaxdeeda qiyaasay
nootaayada nootaaya shabaab leedahay waaye tanaa wax xaqiijiyaan rabaa maxaa yeelay nootaayada ninkaan oo sheegta warqaddii lagu beeniyey waa tanaa warqadii waa tanaa nootayadii lagu beeniyey waa tanaa nootayada ninkan u qoran oo sheeganaya oo shabaabkan ay sheegteen warqadii lagu beeniyey waa tanaa inaa akhris isku day adiga nootaayada magaalada ku taal uu ninkaas ka been abuurtay inay warqad iyo beer u samaysa oo been abuur ay tahay nootaayadii oo caddaynaysa dukumentiis waa kasanaa ninkan nootaayada waxaa u samaysay warqadan shabaab u sameeyey fartificationna markastay sameeyaan baabuurtay ku sameeyaan wax kastay ku sameeyaan ninka nootaaya aan ku soo cadiyay warqadan waxay leedahay reference number iyo taariikh ay leedahay oo sha- lixdii bishii lixaad labada kun iyo koob iyo labaatankii ay ku taariikhaysan tahay reference number way leedahay maalintan way ku caddahay ma kuu soo caddeeye ninkaasi sarkaalka ilaahay hortaada ee sare- tan maxaa ku taarikhaysan adiga
warqadan meesha ee,
marka hore warqad akhri ah shan iyo labaatankii Marka hore warqad akhri warqadan waxaa ku qoran maanta way taariikhdu tahay shan iyo labaatankii bishii lixaad labada kun iyo labaatanka in eedaysanaha labaad uu samaystay dukumenti feega oo loogu talagalay markii uu uu aaday dalka sweden maadaama lacag konton kuna uu soo diray oo dal international ah oo swiftigiisa uu weyn yahay uu soo diray lama ogola yacni e, ma- waddanka ee tagtay in la baaro ayaa loogu talagalay sidaa darteeda ayaa waxaa loo sameeyey dukumenti feega oo si uu u maran habaabiyo midba doorka uu lahaa shabaab ku lahaa eedaysanaha koowaad oo dhalashadiisu tanzaniyaan ay tahay wuxuu ku dhashay tanzaniya soomaaliya waxa uu u soo aaday sifa sharciya kuma soo gelin wuxuu soo maray tahriib wuxuu u soo aaday inta badan inta badan ajaaniibta dalka timaadda oo shabaab iyo argixisada ka dirirta waa dad dembiye dalkoodii ka soo galay ama dembiye kale ka soo cararay sababta oo ah markii labiyo toban sano uu joogay shabaab uu ka tirsanaa oo muddo intaa leeg uu dagaalla iyo ka qayb galay sida uu qiraalkiisa ku qiraayo waxaa la yaab lahayd inuu yidhi waxaan u bedelanayaa shabaab waan fakarkoodii inay diinta ku khaldan yihin oo dhibaataynayaan dadka waan arkay waxaan u wareegayaa daacish ma ahayn diin saxa waxa uu yimid fakar diimeedoo saxa sababtoo ah tanaa la adkaatay tukala muu ku laabta dalkiisa hadduu tani uu arkay wixii inaysan fakar diineedoo saxa aysan oolin muu dalkiisa ku laab ma taas waxay muujinaysaa meeluu u laabtaa inaysan jirin ee soomaaliya hadba qaab shaati beddelashaa uu ku joogo kan kale soomaali buu ahaa wuxuu ku dhashay borame sweden buu tahriib inta ku baxayuu gala dalka yurub sharci buu ka helay nasiib darray noqotay in sharcigii uu helay iyo xoolihii uu shaqaystay uu ugu fakar khaldan ugu adeego wuxuu soo diray lacag konton kun oo doolara oo dayn uu ku soo qaatay dukumentiyadeeda maxkamaddaan la wareegin sidaa darteed maxkamadda sharaf kale waxaan weydiisanayaa in labada eedaysane lagu xukumo ciqaab u qalanta oo ah madaxa ha ku furto cabsi daa'ina saba- si aysan ummaddanba u dhibaataynin maxkamaddu waa mahadsantah waqti dheer oo lagu soo eedeeyey een, qodobka ah saddex boqol iyo lixdan iyo lix ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed kaasina wuxuu ka hadlaa been abuurka ama been abuur dokumenti guud macnaha dokumenti oo uu soo sameeyey uu soo saaray xafiis dowladeed ama sarkaal guud oo uu soo saaray ee haddana qoraalkaasi uu sameeyey sarkaal guud muwakilkayga maba ka shaqeeyo dowladdu ma u shaqeeyo qodobkaas wuu qabanaa marka qodobkan saddex boqol iyo lixdan lix wuxuu qabanaa cid markaasi dowladda u shaqaysa oo sarkaal dowladeed ah oo haddana been abuur ka samaysay waraaqo oo dowladdu ay leedahay oo sarkaal guud uu soo saaro warqaad warqaad guud sidaas dar xafiiskii heer ilaalintii maxkamadda horteeda ku caddaynayaan in aslanba ninkan shabaab soo nacay iskaga soo tagay daacisha u socday laakiin cadayman aanay lahayn uuna la ogyahay qofka sha- eh, shabaabka ku jira inay daacish meesha jiraan ogyahay caadi uu caadi kara qof inay la soo xiriiro oo eh, soo wadaba aan macquul aan ahayn maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa in ay u tixgeliso eedaysanaha eh, hadalkiisu maxkamadda horteeda horey uga hadlay oo ahaa in shabaab ka soo tagay nacay u socday waddankiisa
buqaad waa dad go'ay oo hubaysan oo meel taagan oo dadka laynaaya oo dadka dilaaya oo meel fadhiya nin buuranba ka yimide inta lacag dhiibtay beer loo geday afgooyo la geeyey beer la adegdaa beerti gatay ee lacagto ku tacba lahaa haddana iswiidan ka jeriyey ee hooyadii u yimide soo laabtay in la yidhaha buqaadaata inta lacagta laga dhaco buqaad maxay tahay ma hubaysanahay busool ma watay midda ma watay qora ma watay lacag ma watay dhegaysiga garmaqalka dhanka ka ah eedaysanayaal baduuro xamis katim iyo cabdiraxmaan nuur yuusuf intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saarayso
qaybihii gabagabada barnaamijka wareega ayaanu kusii shaqeynaa saaxiibayaal qoysas ka soo barakacay abaaraha ka jira gobolka shabeellaha dhexe ayaa soo gaaray deegaanka gubadley ee magaalada muqdisho waxayna dadka barakacayaasha ah ee dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka codsadeen in gargaar lala soo gaaro dhinaca kale maamulka deegaanka gubadley ayaa dhankooda markaas waxa ay ka warbixiyeen xaaladda dadka kasoo barakacay gobolka shabeellaha dhexe sabab la xiriira abaaraha iyo markaa dagaalo markaa halkaa ka dhacay ee ugu soo qaxeen deegaanadii ay degaan waana dad markaa xoolo dhaqato iyo soo kalantay dad beeraley ah
hayeysane in nagala warqaba inaan nagala warqabin war kama lihin maa dhibaataa nagu haysa howlkale meelaan ka howlgalno ma haysanno oon ka shaqaysanno xoola abaaraa baabi'isay marka waxaan u baahannaha daryeel ilaahay waa kuu rooyahaye in nagala warqaba inaan nagala warqabin kalama helno mahawee iska joognaa hayee musqulo ma haysanno haytobabiya noolama soo gelin hayahaysane maha daryeelaan u baahannahay haddii asu daryeel jiro waxaan rabnaa in haddaba nagala howlgalo haddoona daryeel jirina qofba say ku noolaa kartaa ku noolaatee maha ka tagana la yidhaaho saasaan u baahannahay waxaan ka soo barakacnay waddammada oo mataqaanaa baadiyaha mahaana tabar nagu qabatay dhulkan xataa dad iska leeyahoo laga tuuganu ka tuugnay aa jirta marka hee wixii noola samayn karo in noola sameeyo wixii noola qaban karo noola qabto saasaan idinka doonaynaa dayna waa soo barakacnay bacd meel layihaan ka soo barakacnay yaanahaan waa joog gubadleyan ku xaadirahaa hayaysan baahyaana naga soo wada hubaasii xoole waa naga le'deen hayaysana igaarta ragaheed waa iska timiday hayaysana beera waa bixi diideen naf adduunyaa mahaana keen haddaanaa waxaan dhahna mugee ummaddaa wax lasii anta dhahnaa isdhahnay ummaddahe uun qaraabadaha uun hadba haddaan miila noolayha adinahaad kun hoos noolaadha wax iga kaasahay maa dhihi ani maya waa badanna cid badanaana haa lix qofood camal aan guri ku joognaa anaasee u waayeshana uun dhala anay hoostayda ku noolyihiin haa
in dad aanu nahay baahan wax badan baahnay soo barakacay waddankoodii abaaru iyo ku qabatay ka soo barakacay magaalo madaxdii iyaa uun naga koofuraysa loogu soo hayaanay magaaladiina ayaan shaqo lahayn oo maaragtay noloshiiri ayuu qilqil iyaduba tahay oo maaragtay wax tabarucaada aanun kala kulmin ama wax shaqaa oo qofti nin xoog lagu joogo ama gebar xoog lagu joogto ayuu maaragtay u xamaasho aanan la kulmi weynay waxa waaye inaan adduumaadka isaga cabanno ku halqabsanno waxaybsanno wixii naga roon oo beri maaragtay noloshaanya ka qayb qaada kara inaan isagoysiinno iyo aan diyaar u nahay may fadaana muskulaa fadaana hunguriyaa fadaana wal'aana fadaana ba'aa fadaana meelki wareersana walwalna siyow maleh hariirnyoogii dhaloogi unun wareersana alo meelki wareerne unu may fadaan reed walwalna sii fadaan hunguriyaa fadaan hariirnyooga iyo dhalooga iyo usun dhammaantee wareersana karata ma haysana wal'aana ma haysana kaamamka barwaaqo iyo oo sid iyo tawakal oo ku yaalla deegaanka gubadley degmada gubadley waxaa ku sugan dad tiradoodu gaarayo laba kun iyo shan boqol ilaa saddex kun u dhexeeya haddii maamulku degmada wuxuu ula tacaamulay in uu dhul ay ku noolaadaanoy degaano horta bal marka hore wixii loogu gey kara oo ilaahay u qora loogu geeyo loo raadshaa lagu fikiray dhulkiyaan u raadinay waan u helnay haddii dhulkii la helay nolol lagu kor joogaa la rabaa biyo aa ugu horreeya badaraa ku xiga iyadoo laysla wada helaaba ka sii muhiimsan waxaa maqan agabki kale ee wax lagu cunaayay iyo dhismihii iyo gurigii guryihii lagu hoyan lahay bacihiiyaa maqan degmadu intay ka gaari karta waa ka gaartay waxay bacab bixi karta way bixisay wixii ay biyo ka kari- ka gaari kartay bixin karta way bixisay dhulkii sidaasay ula tacaamushay tabarta meesha aan ka qaban karno waan ka qabannay farahaynu ka sii baxayaa waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka codsanaynaa in ilaahay gacantiisa ay wax ku jiraan horta gacantiisa uu ka quudiyo oo ugu nimcayo ugu gargaaro intaas ka bacdi dowladda dhexe iyo intii islaamaya muslimahoo wax bixisa oo gacanteeda wax ku jiraan inay dadkan masaakiintaha ay u kaalmeeyaan siiyaan maanta dadkii loogu talagalay haddii qofka ilaahay gacantiisa wax geliyo qofkuu gacantiisa wax geli lahaa ayaa jooga meeshan maanta Een, dadka waa ujeedaan bac ma saarno Een, maryo waaye roob haddoo imaado meelay dab ku shitaan ma lahan biyey cabaan ma lahan musqulo la gala ma lahan teeda kale meel wax lagu karsado ma lahan raashin ma haystaan weli wax la soo gaarsiiy ma jiraan waxaan u baahnaa lahaa inaa wax si degdega ah loogu keeno gaargaar degdega inay la soo gaaraan u dadaalaan fadhiga laga kaco dadkan waa dad islaama waa dad masaakiina waa dad soomaaliya inta alxamdulilaah iyo dhiigooru gadaal u galo oy ka dhasheen oo dowladda soomaaliya ugu horrayso madaxweynuhu ugu horreeyo guddiga eh, gu- oo ku- oo ku xiga nin- ra'iisul wasaaruhu ku xigo guddiga ara- abaaraha degdega ay ku xigaan ku- waxaan ka codsanaynaa dhiig joojin inay dadkan soo gaaraan ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee doctor cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
waxaa jiri doona dariiqooyin badan oo aad qoyskaaga iyo bulshadaada aad uga ilaalin karto caabuqa koronafirus ee ka jira soomaaliya taa oo uu ka mid yahay tallaalka cusub ee covid oo soo gaaray soomaaliya marka ugu horraysa waxaa tallaalka lagu bilaabayaa shaqaalaha safka hore ku jira ee ay ka mid yihiin shaqaalaha caafimaadka macallimiinta booliska shaqaalaha dawladda hoose iyo shaqaalaha dekedaha iyo garoomada diyaaradaha si ay awood ugu helaan in ay sii wadaan bixinta adeegyada lagamaarmaanka ah ee ay ka mid yihiin badbaadinta bulshada ee covid iyo adeegyada kale ee muhiimka ah dadka ka weyn da'da kontanka sana ay ku sugan meelaha khatarta badani ka jirto ayaa ku xigi doona in la siiyo tallaalka dadka ku sugan adduunka ayaa hadda qaadanaya tallaalka covid waxaynu ku howlan yihiin joojinta faafidda xanuunkan waxaan ugu baaqaynaa dhammaan bulshadana soomaaliyeed inay taageeraan qaadashada tallaalka covid laakiin ha ilaawin tallaabooyinka aad naftaada iyo qoyskaaga aad kaga ilaalin karto cudurka covid dhaqo gacmahaaga si joogto ah xidho afxirka ugu yaraan laba mitir u jirso dadka kale haddaad xanuun isku aragtana joog gurigaaga fariintan waxaa kuu soo gudbinaysa wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya waxaa soo gaaray soomaaliya tallaalka cusub ee covid oo aan sugaynay horay waxaan u naqaanay in tallaalka looga hortegi karo xanuunnada ay ka mid yihiin dabaysha jadeecada iyo qaaxada waxaynu ognahay in tallaalladu ay joojiyaan faafidda xanuunnadaas sidoo kale tallaalka cusub ee covid waxa uu ka hortegayaa cudurka covid laakiin xasuusnow mar walba inaad kaalintaada qaadato si aad naftaada iyo qoyskaaga aad uga badbaadiso covid oo fuli tallaabooyinka ka hortagga ah gacmahaaga u dhaq si wanaagsan oo joogto ah xidho afxirka ka fogow dadka kale masaafo laba mitir ah haddaad xanuun isku aragtana joog gurigaaga fariintan waxaa kuu soo gudbinaysa wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya
simanaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso oo suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda bersayn maqashay sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahno su'aalo subarsayntayadooda soomaalaha u codayse noloshu ma lahayn macane macnaha adiga u yeelay suuradaad fahmaysiiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subershayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsan shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo kofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
daan caawa barnaamijka ah wareegga wararka afar labaatanka saacadaadleh dalsani magaalada muqdisho kheertan dhegeysta waana intaa barnaamijkan kiisa intaan ku kulmi doona sidaasi nabadgelyo